bismillahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxiibyaal meel bad joogtaan iyo sida maqalka iyagu idiin soo gaarayo halkan waa snai siddeetan toddoba dhibic toddoba f m megaharts waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada oo aad dhegeystaan toddobaadkiiba mar xiliyadaani oo kale anigoo cabdifataax axmed ah ayaa idin socodsiin doona barnaamijka ay saaxiibyaal kusoo durgaa la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka iyaga barnaamijka dhallinyarada toddobaadkiiba mar ayaad idaacaddu ka dhegeysataan waxaynu diiradda ku saarnaa islamarkaana aynu ku falanqeynaa warbixino iyo barnaamijyo si gaara looga hadlayo amuuraha dhallinyarada horumarada dhallinyarada ay ka sameynayaan dhinacyada kala duwan waxbarashada tacabka beeraha xoolaha iyo iskaashatooyinka iyo qeybo kala duwan ayaan barnaamijka diiradda kusoo saarnay muddada aad degeysanayseen toddobaadkani waxaynu kaga hadli doonaa fursadaha shaqo ee iskaashiga tacabka beeraha ee ka banaan dhallinyaraduna ay tahay in ay ka faa'iideystaan ayaan isla bidhaamin doonaa waxaa marti inoogu ah qaar ka mid a ardada jaamacadaha wax ka barta magaaladan iyo mid ka mid ah iskaashata beeraleyda ka howlgala magaalada tani jowar sidoo kale waxaynu warbixin ku dul joogsan doonaa sida dhallinyaradu ay ugu badanayaan barashada kuliyadda wax soo saarka beeraha iyo iskaashatooyinka kusoo badanaya magaaladan ayaan diiradda saari doonaa ee saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada balse ka hor khadar yar oo adeega bulshada dalkeenna soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
aynu khadarkaas yar adeega bulshada halkaasi kaga nimaadno fursadaha shaqo ee iskaashiga tacabka beeraha ee ka bannaan guud ahaan magaalada tani johor ayaa ah mid aada u baaxad weyn kadib waraasiyada aynu ka qaadnay qaar ka mid ah ardada barata kuliyadaha beeraha iyo kuwa kale ee magaaladan ku nool ay inoo sheegeen inay tahay fursad ballaaran oo haddii la isa kaashto ay waxsoo saar ballaaran laga sameyn karo dalagyada sida sisinta geleyda digirta iyo qeybo kale oo dalagyada ka mid ah ayay dhallinyaradu inoo tilmaameen in haddii iskaashi beero lagu sameeyo dakhli iyo lacag badan laga sameyn karo taa oo hoos u dhigi doonta cabashooyinka magaalada ka dhex guuxaya ee ku aadan shakhiirada magaalada ka jirta cumar xasan cusmaan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaaladan ku nool waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ku aadan sida dhallinyaradu ay kaga faa'iideysan karaan fursadaha shaqo ee ka bannaan tacabka beeraha iyo iskaashiga iyo haddii ay jirto fursado ka weyn kuwa haatan aynu barnaamijka ku bidhaaminayno dhallinyaraduna ay tahay inay isla gaaraan cumar kusoo dhawow radio sni marka hore marka xigta waxaad nagala qayb gashay barnaamijyo badan oo dhallinyarada ah oo aan kaga hadlaynay mawduucyo kala duwan diiraddan kusoo saarnay toddobaadkan waxaan falanqeyneynaa oo ka aqoon-yahan arday jaamacad ahaan dhalinyaro ahaan aan ku weydiin doonaa dalka waxaa ka jira fursado kala duwan oo shaqo abuur ah hadday noqoto fursado waxsoo saar fursado ganacsi wixii lamid ah haddaba fursadaha aan la aragsanayn ee dhallinyaradu ay aragsaneen ayaan rabnaa inaan bidhaamino ay ka mid tahay tacabka fursada ceenkee ah ayaad isleedahay tacabka uu ka banaan yahay sidoo kale kusoo dhawow barnaamijka dhallinyarada awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamiyey baahda asxaabta radio snime waan dhowahay magaciisa hor uu dhacday magacaygu waa cumar xasan cusmaan waxaa i weydiisay maanta su-aal aad iyo aada muhiim u ah oo weliba mudan in laisweydiiyo soo waxaa i weydiisay fursadaha ka bannaan dalkeena maanta gaar ahaan marka loo eegayo tacabaha tacabka ama beerashada horta dal walba waxbaa basic u ah wax soo saarkiisa marka wadankeena maanta waxaa asal u ah ama basic u ah wax soo saarka dhanka iyo beerashada badanaa dhalinyarta maanta jirta kuma buraarugsana in dalkan laga sameyn karo dhaqaalo laakiin se aniga cumar ahaan waxaan aaminsanahay in laga abuuro karo dhaqaalo weliba aan lasoo koobi karin soo beerashadoo kale waxaa nidaamka loogu sameyn karo dhaqaale dhalinyar ahaan waxaa ka mid ah in la midoobo meel laiskugu yimaado caqli laisku darsado go-aan la gaaro la fikro laguna fikro maxaan sameynaa fikirka in lagu beesgareeyo dhanka iyo beerashada ama tacabka kadib waxaa soo baxayso tacabka maxaan tacbanaa soo marba haddaa heshid dhulkii aa haysatid wixii tacbaleedna aad haysato soo wax kalan kuma hayo baahin kuma hayso ee baahida ku hays adayga isku dilayo so waxa waxyaaba fara badan ah dhalinyarta ay ka sameyn karaan maanta dhaqaalo sida inay tacbadaan oo kale ee sida inay tacbadaan oo kale diirta oo kale diirta waqtiyada ay ku bislaanayso oo kale iyo xiliyada la tacbo karo oo kale way kooban yihiin so diirta oo kale waxaa la sheegaa afartan maalmood kadib inay tahay banaanka inay taalayo raashinkeeda so afartan maalin kadib ba haddii maaragtay adiga aad badar ama wax cusub aad helaysid oo kale aad suuqna geey kartid kawaran waqtina kaama baxaayo waqti fiican kuma dhuminaysid keliya fikraa geysi garoowaad tihiin waa la isxilqaama oo keliya kadibna maxaaba waxbaa soo saaraysan sida haddana yaanyada oo kale yaanyada waa waxyaabaha ugu badan maanta beeraleyda gaar ahaan aagan ee shabeelaha dhexe ay ka sameeyaan dhaqaale weliba aan la soo koobi karin sidoo kale waxaa ka mid ah khudaarta noocyadeeda kala duwan sida basasha ansalaatada iyo wix lamid ah so aniga ka cumar ahaan anigoo ciyaal dugsi ah anigii asxaabtayda ma midooben laakiin qof walba beertiisuu aaday jiray markaasaa waxaa markaan dugsiga ka baxoo kale oo quraaco ama waxaas liiday oo kale baadiyan ku waxbartay baadiyaas aan joogay oo kale subaxii marka dugsiga laga soo tago oo kale hal saac mala jaanis haysataa halka saac inaan beeraha aado meel aan la hayno dool aan dhahna aniga kulley saa idinku taqaana idinka og soo doola ah baadiya lagu yaqaana ama tulooshmanka ama beeraleyda ay taqaana doola waxaa loo yaqaanaa beeraha u dhow webiga qarkiis saarna waxaa loo yaqaanaa dool so meeshaas buurkaas yar ada buur ilaa approximately labaatan mitr meelaas gaarayo kale waa oo riiq jiinka hubiga ah aan waxaan ku- aan ku- waxaan ku tacbay bisbaas bisbaaskaas aniga cumar ahaan waan yaraay xilligaasi oo laakiinse waan garanayay sida loo tacbado sida loo maareeyo nuuc walba ahaad sida daawdii loo daaweey waan aqaanay so anagoo yar ayaa lagu soo barbaari beeraha soo dhaqaala meeshaan ka sameynaya khamiisi iyo jimacadii inaan soo baxan magaalada keeni jiri wixii aan meesha ka tacbay soo mirihii kasoo bax magaalada keenaa kulley adi xilligaas waxa waa waan yaraayo waalidna waan ugu xariiriye wixii gadaal marsigay laakiinse waxaan aaminsanayay inaa beer xaggeeda oo maan- maalintaas anagoo yar maaragtay hadda ma la raago xilligaas waxaan aaminsanayay beeraha in laga meesha keliya laga sameyn karo dhaqaale ayna tahay meesha isha dhalinyarta ay maanta ka sameyn karaan dhaqaale waayo maanta maalintaas haddii aan ogaa lahayn in dhaqaale la same- laga samey karin beeraha anigoo intaas la eg soo maisku murji lahayn inaa me dooladaas taga mees naftiga baxar geliyo kale sheeg wabigoo kalena biyo kasoo dhaamay beerihii aan waxeeyo kale maisku xileen marka dhalinyarta maanta jirto maalintaas aniga waaba yaraayo soo waxaa laga yaabaa si khaldan inaan u adeegsanay laakiin maanta waxaan aaminsanahay in laba qof saddex qof afar qof inay noqoraan community ahaan in lasu garabsado oo loo fikiro wixii la tacba lahaay beerihii soo aqoonna waa u leenaye soo waxaan ka sameyn karnaa marka dhaqaale aan lasoo koobi karin caalamkana waa lan tartama karnaa soo wadan kasta waxaa dhista qofkiisa wuxuuna ku dhisaa wax dalkiisa kasoo baxa ee kuma dhistee wax dal kale uu ka keenay maanta haddii aniga beeraheen aan xooga saarno oo raashiinka ama cunooyinka banaanka noogu imaanayo oo kale aan iska kansalno oo wixii anaga aan soo saarin aan ku tashan waxaan aaminsanahay in ma birit aan gaarin horumar weliba caalamkaas hadda waa horumar lahayo aan la tartami karno aada umahadsan tahay cumar sida faahfaahsan ee aada nooga warbixisay een, su-aasha aan ku weydiinay ismaaciil maxamed waxa uu ka mid yahay ururka sisinley si gaar ah iskaashata beeraleyda ee ka howlgasha magaaladan kana dhisan magaaladan waxa uu ka jawaabi doonaa fursadaha dhalinyarada tacabka dhulbeereed uu sheegay ilaa iyo laba boqol hektar inuu gaarayo ay tacbaan iyo sida ay kaga faa'iidaystaan iyo waxa ku dhaliyey in ay tacabka beeruhu isu kaashadaan aada waqtigii hore marka oo dhammaada ka bacday waqtigeedan dambe laba kun tobaniyo sideedii haddana la cusboona siiyey laba kun tobaniyo sideed ilaa hadeertaan annagaa gacanta ku haysano wax walba annagaa samaysano annagaa aada laba boqol iyo waxaan ka koobanay sideed qofood annagaa mar walba wax isku darsano annagaa istaakuleyno annagaa wax walba isku qabanayna inkastoo aanan dhulka badi la wada fali karin laakiin nin walba meeshuu ka gaaro uu ka falaya marka sidaa darteeda ilaa hadda intaa kusoo gaarnay haddana waxaa noo yimaday kana iskaashatooyinkaana la aasaasay jawar laba kun iyo labaatani koodii hadda la aasaasay ayaa noo yimaden haddana kuwanaaba lasii qabsanay maana ujeedada loo aasaasay waxay ahayd iskaashi marba dee aan maqasho waa dad is aruursaday oo wax isku darsaday oo baahidooda inay ay so- wax ka soo saaraan ama dhulkooda dhaqaale ahaan inay wax soo saartaan ay isku darsadeen waa iskaashi marba daa maqasho waa dad fikrad maskax maal muruq isku darsaday waa marka saas darteeda waxaan ka damacsaneen inaan gobolkeena wax u qabsan karno Een, waxaan u taagannahay inaan wadankeena gobolkeena wax soo saarkiisa aan tayeyno annaga ka iskaashita ahaan maasha allah anoo toosantaha sanadkii haddaa kasoo baxnay iyo wixii kasii horeeya xogaa anoo toosantaha waxaan sii rajaynayna ka badan inaan sameyn doono shar iskaashatada sisinlee dhul waxay leedahay baaxadiis gaaraya ilaa laba boqol oo hektar laba boqol oo hektar marka labada boqol oo hektar marka mala wada tacabo oo xoogaa dhaqaala yaro darteeda iyo adiga wadankii oo iska wax naqday xoogaa ah hadda sanadka hadda ugu dambeeyo kale waxaan soo tacabnay dhul gaara ilaa iyo siddeetan hektar soddonka kalena digir salbuko iyo waxyaabahaas adiga iyo qudaar iyo aan u kala qaybanay waa sanadkii haddaa ka soo baxnay markaynu kusoo laabano dalagyada la tacabo waxaa ka mid ah een, aad markaasi ilowday sisinta oo kale sisinta waa waxa ugu badan ee dhaqaalaha laga sameeyo waxay kusoo xigtaa digirta labadaas dalag sisinta iyo digirta haddii community la noqdo dhalinyarada oo ay ku midoobaan een, ah, qeybna ay ku mashquusho in ay waxsoo saarkii iyo beertii ku sugnaadaan qeybna ay ku mashquusho suuqgeyn inay noqoto suuqyadii ay geeyaan qeybna markaas ay iyagoo diiradda ay saaraan inay dhaqaalihii ay aruuriyaan oo sidaas ay isku qeybiyaan taas guul ma la gaari karaa waa la gaaro karaa oo sisinta sideeda oo dhowr hole u baahan tahay waa waxaan kasoo qabta meesha ugu yar ee laga sameyn karo dhaqaale sisinta waxay ugu jirtaa ilaah ugu waaweyn ee dhaqaale aan la aan la koobi karin laga sameyn karo oo la dhoofi waaba la dhoofiyayo sababtoo ah sisinta waxay u baahan tahay ko horta beerta in la tacbo lawo soo ma dhowa shaqadeeda in la simco dhowr shaqay u baahan tahay marka meesha ugu yar soo afartan maalmood waa raashin lagu heli karan dhahay mogtaa soo sisinta waxay ugu jirtaa ilaah ugu waaweyn soo waxaa la darajadeer waxay ugu gaarsiisaa darajada weyn dhammaan nidaamka aad sheegtay haddaa lagu dhaqaaqana waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in la guuleysanayo laguna guuleysanayo wixii lagu tacbeelayay teeda kale sisinta soo ma- eh, it's not easy soo waxaa lalahaa mid sahlan ma aha soo waxaa jirta islaan ayiide oo ka tacbado beerahaas iyo dhankaas fog webiga ka fog soo waxaa la tacbaa roob ilaa roob bes roob ilaa roob waa la tacbaa soo haddana way ka wax- wax- haddana way ka wax badan tahay dalagyada laga soo saarayo beeraleyda u dhow jiinka waxaana ugu wacan waxay xirfad fiican u leedahay soo beerashada dhanka iyo sisinta soo waxaa la tacbaa bes sisinaa lagu tacbaa halkaas sanadaa la tacbaa sanadkaas la tacbaa dhaqaalaha kasoo galayna dhaacdadna walaa xisaab mala xisaaban karo soo marka waxaan aaminsanahay sisin lagu tacbi hal fasal oo keliya intaasoo dhaqaala haddii laga sameeyey maanta waxaan aaminsanahay beeraha u dhow jiinka iyo webiga haddaa lagu tacbo in maaragtay dhaqaalaha mahaas laga helayo oo webiga ka fog laba jibaarkeeda tama jibaarkeeda in laga hela aaminsanahay marka waxaan idin leeyahay qof walba uu ku fikira inuu wax tacbado ha ku fikiro wax un uu wax un ka yaqaano teeda kale uu wax ka faa'iidaayo marka waxaan ku buraariji lahay sisinta in lagu dadaalo beerashadeeda waayahay ugu dambeyn dhalinyarada magaaladan ku nool oo adigaba aad ka mid tahay een, mawduucan ka hadlayna ay tahay sidee shaqo abuur looga sameyn karaa beeraha een, badankoodna ka caawanaya markaad aragto lacag yari iyo shaqo la-aan inay magaalada tani jowhar ay ka jirto fursadahaas adoo bedhaaminaya maxaa uu baaqlay soo eh, waxaan ugu baaqi lahay dhalinyarta maanta jirto ay ay ku jiraan aniga soo dhaqaalaha sidiisuu asagaa imaana keliya ilaahay talada saaro kadibna adiga ficilka muuji oo keliya soo ma tihid hal qof ma tihid shaqsi kalix ma tihid waa idinkoo community noqoteen oo ilaahi subxaanahu watacaala ka suko waxaa iska dhigteen community ilaahi subxaanahu watacaala dad dadaali oo juhdi geli ma dayaco asigana talada saartay waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol ay ugu guuleysan karaan soo hal mar adi aa isku daynin inaad tacbid beertoo dhan kadibna waxay kartid haddaad dhaqaale haysanan waxaad leedahay xoog waa leedahay xirfadii waa leedahay beerta makiin waa la geli karaa gacantan waa lagu waxay karaa keliya hal jiwaal ku bilaabo hal jiwaal mataqaana hal jiwaal soo hal jiwaal waxaa laa beerta marka qeyb qeyb lagu qeybinaa dhowr qeybood marka lagu qeybinayo hal qeyb kamid ah waxaa loo yaqaanaa jibaal loo yaqaanaa ama labaatan labaatan iyo shan tilaab oo square maxaa labaatan shan tilaab oo square ah waxaa loo yaqaanaa hal jibaal ama jibaal sida aan u yaqaano soo halkaas jibaal ku bilaabo hal maalin ayuu qaadanaya bes soo waraabkeeda waa hal maalin eh, falitaankeeduna waa hal maalin adiga b- ayu shay ama ayu howl oo la xiriirto waa hal maalin halkaas jibaal marka ku dadaala hadduu ilaahi subxaana watacaala wax idinka siiyo alxamdulilah dha ku shukriya haddii ku guuldaraysatiin ilaahi subxaana watacaala dunidan addoonkiisa addoominkiisa waa ku- waa, eh, waa ku ciqaaba waa ku ciqaaba anahne waa ku imtixaamaa so imtixaankiina hadduu noqdo in maxaa la beertii oo masiibo walaani la salaadoo kale ilaahay aqoonsanaada qalbi jabinina weligaa waxa u xun ma aad intaa u socdo dhaqaaqaysid oo hamigaas leedid waxaa tahay qof guulaystaa tahay laakiin marba haddaa qalbi jabtid oo istiraadniyaw maanta nimaa sanadkii maanta waa tacabtay maxaa kashniyaaw nima weliga hore ay soco maalintaasaa guuldareystaada maalinta qalbi iska waxay iska bahadish maaragtay maalintaasaa guuldareysid hal sano haddaa wax ka heli waaya sidoo kale oo ku guuldareysatien oo ilaahi subxaana wa tacaala si kale idinku imtixaamo alxamdulilah la dhahaa bas ilaahay amandiis amarkiisa ay ku dhacday hor u socda jawaalkaas intaa ku bilaabtay ilaahay dhaqaale idinka siiyane waxaa samaysaan dhaqaalahaasi saddex meelood meel lagu qeybiyo saddex meelood u qeybiya qeybna maxaa la beerta lagu celiyo dhaqaalahaas qaybna maxaa la waalidka la siiyo qaybna iniga isku maareeya so waxaan leeyahay halkaas jawaal ku bilaabo biri waxaa arkaysa idan inikoo beertii oo dhan maxaaba dhaqaale ka sameynaysin marka waxaan idin leeyahay qalbi jabane hore u socdo waa meesha keliya aan maanta ka samayn karno dhaqaalaha ee dalkeena oo weliba qofna maxaa la abtiyona ma jirto ismoona ma jirto meeshaas maanta waxaan leenahay maanta meel shaqo u geysano waxaan leenahay mas maxaa la abtiyo waa abtiyo ismo ama qabyaalad waxaasaa ka jirto soo qabyaalad dalkeena kama jirta laakiin so waxaa ka jiro ii sheeg baahi ama gaajira ka jirto io shaqo la-aanaba ka jirto dadkii ayaa sidii la raba u fikrina si kale oo fikrin marka sidii la raba haddaa u fikirno maanta qof walba waxaan aaminsanahay inuu maaragtay ka baxayo dhibaato walba ama caqabad walba oo maanta haysato oo rabbigana talada saarno insha allah waxaan rajeynayaa guri idin rajeynayaa horumar wacan saaxiibayaal aad
barnaamijka dhalinyarada waxaa toddobaadkaani aad ku dhegeysaneysaan islamarkaana ayna kaga hadleynay wareysiyada ku aadan tacabka beeraha iyo iskaashiga een fursadaha dhalinyarada kaga banaan dhanka shaqada ee barnaamijka soo saarihiisa anigoo cabdifataax axmed ayuu ahaa idaacadda isnaay toddobaadka xiga iyo barnaamijka midlaceen intaynu ku kulmi doonno saaxib yaal isma dhaafno asalaamu ullahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
Ah!